shirkan oo muddo laba cishaha ka socon doona muqdisho ayaa cinwaankiisu yahay qorshaha horumarinta warbaahinta soomaalida shanta sane soo socoto waxaana diiradda lagu saari doonaa baahida loo qabo warbaahinta madaxa bannaan iyo muhiimadda uu leeyahay xeerka saxaafadda madaxweyne xasan shiih maxamuud uu saxay sagaalkii bishan wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa dul istaagay laba qodob uu sheegay in shirka ujeedka ugu weyn uu yahay isu imaatinkiisa markaa shirkan ujeeddadiisu waxa weeye laba qodob qodobka koowaad waxa weeye inaan dejinno qorshe shan sano ah oo lagu horumarinayo weriyaha iyo warbaahinta soomaaliyeed qodobka labaadna dowlad ahaan waa inaanu soo bandhigno sharcigii saxaafadda oo alxamdulilaahi la ansixiyey baarlamaanka soomaaliyeed ansixiyey maray dhammaan tartiibaadkii uu baahnaa madaxweynuhuna saxeexay oo hadda ah sharci rasmi ah oo dhaqan gelaya labadaa qodob wey gudoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo daba joogay maalmarintii xeerka saxaafadda ayaa sheegay in xeerka saxaafadda soomaaliya ahmiyad gaar uu siin doono warbaahinta madaxa bannaan haba ugu horeysa tacadiyada xarigga ahaa waxaan isleeyahay sharcigani inkasta oo ay dhici karto dadka qaarkii inay meelo dareemaan haddana waxaan isleeyahay sharcigani wax fara badan wax fara badan ayuu soo kordhinaya oo laba meeloodba ka soo kordhinaya dhinaca dhinaca warbaahinta madaxa bannaan xuquuqo badan buu siinaya guud ahaan ama mid dowla ha ahaado ama mid madax bannaan ha ahaadeen xuquuqo badan buu siinaya waxaan isleeyahay weriyaha haddii shalay hadduu gaf yar sameeyo ay ahayd in askarigu soo qabto oo gudaha la dhigo taas sharcigu maanta wuu diidayaa oo ma ogola oo waxa xabsi lagu geyn karaa oo lagu xiri karaa isaga oo ay maxkamadii waaran soo geysa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane maxamed cumar carto oo fura kulanka labada cisho socon doona ayaa hoosta ka xariiqay in xeerka saxaafadda madaxweyne xasan shiih maxamuud uu seexay uu ahmiyad gaara siin doono warbaahinta madaxa bannaan isagoo xuseyn dowladda soomaaliya ka go-antaa dhowrista xuquuqda saxaafadda
qorshahan ama xeerkan maxaa la idhaahdaa wuxuu wuxuu taabanayaa dhowr qodob ayuu taabanayaa dhowrkaa qodoboo ah maxaa laydhaha marka ugu horeysa dejinta mabaadi iyo siyaasadeed iyo sharci ay hagayaan oo hagaya maxaa la yidhaahdaa warbaahinta laba horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta yani waa diversity kala duwanaanshaha waa muhiim saddex diirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqo ku salaysan horumarinta dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta iyo horumarinta isticmaalka adeegsiga teknolojiyada dhiirigelinta iyo damaanad qaadka jiritaanka qaybaha kala duwan ee warbaahinta si waafaqsan xeerka yani waa shan qodob oo runtii aada iyo aada u muhiim ah haddii intaa laga migadhaliyana waxaan filayaa inay keenayso in wax badan maxaa la yidhaahdaa ay wadaagsato wasiirada warfaafinta ka socda maamulada ka jira dalka ayaa dhankooda soo dhoweeya xeerka saxaafadda soomaaliya iyagoo xusay in qorshaha shanta sane soo socta looga dooday warbaahinta soomaalida inay qaybtooda ka qaadan doonaan sida ay ka sheegeen shirka cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho